magaalada kismaayo ayaa laga daafuray tababar lagu baran doono hadallada aan axnafta lahayn kaasi oo loo qabtay qaar ka mid ah bulshada degmadaasi agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka hadlay muhiimada tababarkaani
tababarkan waxaa soo kala qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada jubbaland ururada bulshada dhalinyarada haweenka qeybahooda kala duwan ayaa tababaro lagu soo siiyey magaalooyin kala duwan ee jubbaland iyo soomaaliyaba saakana waxaan u fadhinaa in bahdii cadaaladda oo garsoorkii hormuud yahay shaqaalihii wasaaradda cadaaladda saraakiishii booliiska gaar ahaan c i d-da saraakiishii ciidanka asluubta akhyaartii qareenadii dhammaan halkan saaka inaan isla fadhino oo aynu ku baranayno wadahadalka aan xanafta lahayn oo loogu talagalay in si nabdoon oy ku jirto sida shareecadeena islaamkuubana amrayso shaqada aan ku jirno maadaama ay tahay shaqo culus oo laga bilaabo c i d ha noqoto xeriyaalintii ha noqoto maxkamadihii ha noqoto ku dhammaanaysa asluubtii ha noqoto waxay u baahan tahay kaysaska iyo dacwadaha aan baarayno iyo si aan u wajahayno inay noqoto si degan dhinaca kale wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka jubbaland oo ka daafuray tobabarkan magaalada kismaayo ayaa sheegay in tobabarkan ahmiyad weyn uu leeyahay guud ahaan bulshada dowlad goboleedka jubbaland meeshaan ku baqaadanayno waxaa la yidhi waa wada hadaladaan xanafta lahayn wadahadallada aan xanabta lahayn waxaad moodaa in aada looga fikray magac bixinta oo magac fiican oo ku habboon loo soo saaray markaaad shaqo qabanayso ama garsooro ahaw ama xeerdhaaliyo ahaw ama dembi baaro ahaw waxa rabti ahaw waxaa la rabaa qofka aada la macaamilaysid hadal aan xanaaq ku jirin oo asturan waxna aa shaqadaadi u dhimayn qofka aada la macaamilaysidna aan dhibsanayn inaad kula dhaqantid baa la rabaa oo hadalladaas markaa ay suurageliyaan qof walba inuu ku qarco waxa aada qabanaysa daafurka tobabarka ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda jubbaland guddoomiyaha maxkamadda sare ee jubbaland xildhibaano saraakiil ururada bulshada iyo mas-uuliyiin kale